mahadsan tahay hadow kadib markii dambe sida la socotay qarax aad u xooganaa oo dad badanna maarata saameyn ku yeeshay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaa badalkada ka dambeeya yaalaya khasaaraha la ogaanayo oo qaraxaas u geystay iyadoo la ogaa shalay in hanti badan ay ku burtay dad badan ku dhaawacmeen kuwa badan maarata ay ku dhinteen qaarkood weli lala-yahay dadka mas-uuliyiinta ah oo ilaa ay hadda aan hayno oo qaarkood dhaawacya culus aysan soo gaarin laakiin wax un saameyna qaran ku yeeshay waxaa kamid a wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf karaad dumar oo isaga iyo wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ku-xigeenka howlaha guud wasiirka qorsheynta ay ku sugnaayeen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee ku taala nawaaxiga isgoyska banaadir oo udhexeysa sooba iyo banaadir halkaas oo markii qarax u dhacayay ay joogeen waxaa soo gaaray qaarkood jug qaarkood waxaa soo gaaray dhaawacyo furud oo wasiirka arrimaha dibadda uu kamid yahay oo la ii sheegay in daaqada maxaa layihahda hoolka ay ku jireen muraayadaheeda ay kusoo daateen oo wasiirka halkaas ay dhaawacyo kusoo gaareen marka waxaa kaloo warar ayana soo baxay sheegayaan in gudoomiye ku-xigeenka shirkada isgaarsiinta hormuud oo isna qaraxa shalay u dhaawacmay dad kala dhaawacmay waxaa kamid a gudoomiyaha isbitalka la yidhaahdo salaame doctor caana booro oo asna nin caam ka ahaa magaalada muqdisho ah waxaa jira dad kale oo sidaas oo kale mas-uuliyiinta shalay geeriyooda la xaqiijiyo waxaa kamid ahaa ninkii odaga ahaa ee xogayaha joogtada ka ahaa wasaaradda ganacsi oo kale oo shalay la xaqiijiyay inuu geeriyooday marka dad badan oo mas-uuliyiina soo baxaya dhinaca kale waxaa jira dad badan oo maaragtay shacab ah oo laga soo saarayo ilaa hadda dhismooyinka meelihii shalay qarasku ka dhacay sida isgooska soobka oo kale oo dhismayaasha ku dhow hotel safaari oo kale war dhow laga soo bixiyey qof nool oo ilaa xalay halkaas ku jiray lasoo badbaadiyey oo maaragtay meesha hawsha ka socota nadaafada inta lagu jiray la ogaaday waxaa la arkayaa meydad meelaha qaar maarata laga helayo dad ku jira meelahaas oo kale oo meydada waxaa aada u buuxdhaafiyey isgoyska soobe ee muqdisho dad badan oo raadinaya dad maaragtay ay ku ogaayeen nawaaxigaas waxaa jira isbitaalada qaar oo dad badan la geeyey sida isbitaalka digseer oo kale oo meydad badan ay yaalaan badigin oo kale oo sidaas oo kale ay yaalaan oo qaarkood dadkooda la garan waayey meelaha qaar waxaa aada u adag dad ina isbitaalada tagaan sida digseer oo kale oo ilaa xalay loo diiday dadka shacabka inay gudaha u galaan iyada oo low yahay in halkaas dad dhaawacyo ah iyo dad meelada intaba ay yaalaan dadkooda ehlada uma tegi karaan oo maamulka isbitalka ayaa dhowr arrimood arrinta amniga dartooda sheegeen iyo sidoo kale arrimo kale oo ay kamid tahay dad badan inay isbitalka soo galaan oo maarata dadka bukaanada culays naftooda la saaray intii la daweyn lahaa ula jeedaan madiin oo kale dadku faylay ku jiraan dheer ilaa maxaa isgooska banaadir dadku way safan yihiin oo ciriiri badan ay ku qabaan markaan usoo laabta sababta ah meesha wax ka dhaceenna weli gudaha meydad raalinaya dhismooyinka lagu hoos jiraa oo dad meydada ay ku hoos jiraan khasaaruhu badan yahay dadaa weli la la-yahay oo dadku ay la-yihiin marka xaalado adag oo dhinacyo badan leh oo cajiran ayuu maaragtay qaraxan ka sameeyey